بsم الlh الرحmن الرحيم الحamdu للh رb العاalمين والcاaqبة للمتقين وlا عdوان إlا عlى الظالمين وصلى الlه وsلم وbارك عlى محمد وعlى آله وصحبه أجمعين wuxu uhi sheekhu raximه الlah أعdاar الصلاة salaada cudurdaradeed ka طahaaradii ayuu noo soo dhameeyey halkan wuxuu inooga tilmaamayaa salaada ayuuna halkan ka gelina halkan waxay noo soo horreysiiyey acdaartii cudurdaarka qofka salaadu ay kaga tegeyso salaaddu waa waajib qof kasta oo muslima ayay waajib ku tahy u qaan gaadhay oo caqli leh oo daahira dumarka waxaa la shardiya dahaarada haddaba cudurdaarka qofka salaadu ay ku dhaafi karto salaad kasta waktigeeda la rabaa in la ilaaliyo ka cudurdaarka ku dhaafi karto inoo sheegay acdaaru salaati salaada cudurdaarkeeda ihnaani laba weeyaan cudurdaarada salaadu waa laba wey annawmu hurdo iyo wanisyaanu ilow labadaasuu bay qofka kaga tegi karta annawm oo hurdadii ah wanisyaanu iyo ilowgii oo rasuulku wuxu uhi calayhi الsalaatu wasalaam man nasiya salaata falyusali idaa dakarahaa qofka salaad ilaawa marka uu xusuusto ha tukado xadiidka kale isaguna anasun baa werinaya idaa raqada axadukum can الsalaati aw gafala canha hadduu ka sexdo salaadii ama ama uu ka mooganaado u ilaawo falyusalihaa idaa dakarahaa marka uu xusuusto ha tukado marka labadaasay cudurdaar leedahay annowm iyo annisyaan marka haddii hurdo qofkii kaga tagto markuu soo toosuu tukan doonaa bimacnaa waa qallayn doonaa hadduu ilaawo mar dambe u xusuustana ama mar kale u xusuustana iyaduna waa la mid waa uu la iman doonaa waa u qallaynaya labadaa wixii aan ahayn qofku ku dambaabaya way micnaheed haddii salaaddii kaga tagto haddii salaaddii kaga tagto ku dambaabay shuruud salaa shuruudu salaati salaada shuruudeedu hamaaniyatun sideed weeyaan tahaarat lxadahayn labada xadad in laga daahir noqdo oo qofka tukanaya labadaba waa inuu daahir ka yahay tahaarat lxadahayn labada xadad waa xadadka akbarka ah iyo xadadka asqarka ah labadaba waa markuu tukanayo waa inuu weyse qabo sida oo kalena haddii meedhasho waajib ay jirtana waa inuu la yimid oo uu meedhay kaasi waa ka koowaad ka labaad alطahaaratu can اnajaasati nijaastii oo daahir markaasi laga noqdo la iska daahiriyo fi thawi marada laga nadiifiyo walbadan iyo jidhka iyo walmakaani meesha ka labaadna waxa wey alطahaaratu can اnajaasati nijaastii najaasaadka wixii alle wixii nijaasa in markaa iyadana la iska daahiriyo la iska nadiifiyo waxaa laga nadiifiyaa ahaar nijaasta fi الthawbi wاlbadani wاlmakaan marada marada nijaasi gaadho waa laga nadiifinayaa jidhkana waa la mid meesha lagu tukanayaana waa lamid almakaan waa meesha lagu tukanayo weyaan marka meeshaa lagu tukanayo waa intaa qofku uu ku tukanayo ee xubnihiisa iyo jirhkiisuba ay gaadhayaan marka uu sujuudo gacmaha iyo wejiga iyo lugaha iyo maradan uu xidhan yahay intay gaadhayso inuu nadiif ay ahaato inuu nijaas la yeelanayo nijaastii laga hagaajiyo haddii nijaas leedahay haddii kale nadiif wayna noqotaa marka labadaasi ahaaradu gebigeedu waa labada baabka ahaaradu al waxa ahaaro la yidhaahdaa waa labadaas labadeed waa alxada ahaarat اlxadaث iyo ahaarat اlkhabaث waa intaasu intaasunbaa laga sheekeeyaa oo tafaasiisheeda kutubta ugu waaweyni labadaasun bay tafaasiil waaweyni noo gelinayaan oo furuucna laga sameynaya waay marka ahaarat xadadkaasi waa labadii xade aynu soo marnay waynu inoo sheegi doonaa insha allah tan kale ahaaratu can najaasatin ahaaratu khabana waa la dhahdaa ahaaratu can alkhaba waay nijaastana sideedaba marka laska nadiifinayo waa saddexdaas jidhkii haddii gaadhana waa laga nadiifini maradii haddii gaadhana waa laga nadiifini jidh meeshii lagu tukanayana waa laga nadiifin doonaa ka saddexaad waxa wey wasatrulcawrati cawrada asturitaankeeda ka saddexaadna waa satrulcawra cawrada asturitaankeeda wey cawrada in la asturaa waa waajib laa yaqbal اllahu salaata xaa'idin ila bkhimaarin gabadh qaan gaadhay salaadeed ilaahay aqbali maayo iyada oo jidhkeeda asturtay mooyaane khimaarka dharka khimaarka yani madaxii iyo jidhka asturtay oo asturdahaan ku tukatay marka cawrada in la asturaana iyaduna waa shardi qofka hadduu cawrada asturi waayo salaadiisu khatar bay ku jirta de shardiga micnaheedu waxa weeyaan haddii la waayo waayitaan baa ka dhalan maa yalzamu min cadamihi alcadam walaa yalzam min wujuudihi wujuud marka shuruuddan haddaa la waayo dee salaaddi waa la waayayaa wey qofka hadduu bilaaweyse ku tukado bilaaweyse hadduu ku tukado salaaddiisa asixi mayso isagoo jinaabisna hadduu tukadana salaaddiisa asixi mayso wuu soo celinaya cawradii hadduu asturi waayana iyaduna waa la mid marka halkaa iyada waxaynu baraarujinaynaa dadka qaar ka mid a oo welibana surwaalka saraawiisha xidhan salaadda markay tukanayaan rukuucda iyo sujuudda oo kale shaarhkooda iyo surwaalkooda wuu kala kacaa dabeetana salka iyo dabada ayaa muuqata isagoo sujuudsan ayay dabadiisa muuqanaysa maradiiba ka ayaa ka tegeysa marka salaadii halkaana waxay ku jirtaa khatar bay ku jirta qofkaa salaadiisi khatar bay ku jirta cawradan wan arki doonaa insha allahu inta cawraday tahay waistiqbaalu lqiblati qiblada la qaabilo kacbada in qiblada la qaabilo fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam qiblada in la qaabilaa iyaduna waa shardi oo salaadii haddaa qibladii lala qaabili waayo salaadda asixi mayso waxaa laga soo reebaya un salaat lkhowfka iyo salaada sunnaha ee qofka musaafirka ah ee wax fuushan iyaga waajibku maaha wa dukuulu lwaqti salaada waqtigeeda inuu soo galaana waa shardi wa dukuulu lwaqti waqtiga soo gelitaankiisu isna waa shardi weeyaan waqtiga soo gelitaankiisu waa shardi oo salaad la tukan maayo iyadoo waqtigeeda aanu soo gelin waalcilmu bifardiyatihaa inay waajib tahayna waa in la ogaada waalcilmu bifardiyatiha bifardiyatiha faralnimadeeda ogaanshaheeduna waa shardi waalcilmu bifardiyatihaa waajibnimada salaada inuu qofku tukanaya uu og yahay inay salaadan uu tukanaya waajibay ku tahay iyaduna waa shardi wey hadduu sunno u ictiqaado asixi mayso wa an laa yactaqida waa inuu ictiqaadin fardan waajib min furuudiha waajibaadkeeda ka midana sunatan sunno waa inuu ictiqaadin waajib waajibaadkeeda ka midana waa inuuna sunno u ictiqaadin markaa salaadda waxay yeelanaysaa waajibaad iyo sunnayaalbay yeelanaysaa waajibaadku waa arkaanta marka arkaanta ay leedahay salaadu waa inaanu qofku u ictiqaadin inay sunno tahay inay sunno tahay hadduu ruknigii uu ictiqaado inay sunno tahay asixi mayso salaadiisi waa inuu ictiqaadsan yahay rukni inay tahay sidaa daraaddeed qof kasta oo tukanaya waajib waxaa ku ah salaada inuu barto maxaa waajiba oo rukniya maxaa sunno ah maxaa salaaddii jebinaya waa inuu barto wey waay marka arkaanteeda ma haddana wajib na rukni dhan isku mid weeyaan isku mid ba ka cabiran waa inuu u ictiqaadaa inay tahay rukni ama waajib wayna tahay waa inu ictiqaada ya hadduu sunna hadduu sunna u ictiqaado faatixada aqrinteedii ama rukuucdii ama sujuuddii maxay nidhi ma asaxayso soo ma waay cagsi ka dhig cagsiga ka dhig marka an laa yactiqida fardan min furuudiha sunatan soo ma waa inuu waajib waajibaadkeeda ka mida sunno ictiqaadi cagsigu muxuu noqonayaa sunne ayuu wuxuu ictiqaaday waajib shay sunno ah oo salaada dhexdeeda la imanayay ayuu wuxuu ictiqaaday maxay waajib dhib male salaaddiis waxba noqon mayso waayo sunnuhu waxaan jiri waajibku dee sunnaha waa ka sarreeya waa ka siyaasiin hadda ma garatay waa ka sarreeya marka halkaasna waa mid waijtinaabi almubilaat ka ugu dambeeya sideedaadna waxa weeyaan wixii salaada burinayey in laga fogaado waijtinaabi almubilaat waxaa jebinaya salaada in laga fogaado waay intaasi ayaa shuruudii salaada markaa salaada waa jeb waxyaabaha salaada jebiyna de waa waynu garanayna rukni oo laga tago oo kale maalan arkaanta salaada ka mid a hadalkii uu qofku ogaan u hadlo oo kale kami shuruud salaati amaaniyatun shuruuda salaada waa sideed weeyaan ahaarat lxadaeyn labada xadiis ahaaradooda iyo wadahaaratu can najaasati nijaasta oo laga dahaaro qaato oo laga nadiifiyo fi lthawmi marada iyo walbadana jirka iyo walmakaani meesha wa satru lcawrati iyo cawrada asturitaankeeda iyo wastiqbaalu qiblati qiblada qaabilitaankeeda iyo dukhuluulwaqti waqtiga soo gelitaankiisa waalcilmu bifardiyatiha waajibnimadeeda oo la ogaado wa an laa yactiqida fardan iyo in aan la ictiqaadin wa an laa yactaqida qofku inuu ictiqaadin fardan faral min furuudiha furuudeeda ka mida sunatan sunna inuu ictiqaadin waijtinaabu lmubilaat waxaa uu salaada jebinaya oo laga fogaado ama ka fogaanshaheeda wixii salaada jebinaya ka fogaanshaheeduna waa shardi alaxdaath alaxdaathu axdaathu ihnaani laba weeyaan asqaru wa akbaru falasqaru xadadka asqarkiihi maa awjaba alwuduu'a weysada wixii waajibsadaa la yidhahdaa waalakbaru xadadka akbarkiina maa awjaba algusla maydhiga wixii waajibsa ayaa la yidhahdaa waan soo marna sooma min ku celiya so saas waadix kuy ya weysada waa weysada waxaa waajibsadaa waxa weeyaan wixii weysada jabiyey qofka hadduu weyse qabo oo weysadiisa ay jabto xadadka asqar baa la odhanaya haddii maydhigi waxa waajibsadaa ku yimaadana sida jinaabada oo kale iyo xaydkii nifaaska oo go-a oo kale iyo idan maxaa la ohanayaa a xadath ya akbar alcawraat alcawraatu arbacun cawraatku waa afar weyn cawrat rajuli ninka cawradiisa mulaqanba iyo walamati cawrat rajul ninka cawradiisa mulaqan iyo walamati adoonta cawradeeda oo fi salaati salaada dhexdeeda ahaatay maa bayna asurati wاlrukbati inta xundhurta iyo jilka udhexaysa weeyaan wa cawratu lxorati gabadha xorkaa cawradeeduna fi salaati salaada dhexdeeda jamiicu badaniha jidhkeedo dhan weeyaan maa siwa lwejhi wejiga wixii ka soo hadha iyo walkafayn labada kaf wixii intaa aan ahayn wa cawratu lxorati gabadha xorkaa cawradeedu iyo walamati adoonta cinda alajaanibi ajaanibta agtooda marka ay joogaan cawradoodu waxa weye jamiicu lbadani jidhka oo dhan wa cinda maxaarimihimaa maxaarimtooda markay labadaas la joogaanna iyo wannisaa-i dumarka marka ay agtooda joogaanna maa bayna asurati waalrukbati waa inta xundhurta iyo jilibka udhexaysa weeyaan waay halkan cawraadkiiba nooga gala marka cawraadku alcawraat jamcu cawratin waxaana la yidhahdaa sawat linsaan wa kulu maa yustaxya minhu insaanka saw-adiisa wey iyo wax kastaoo laga xishoodo ayaa la yidhaahdaa sawat linsaan waa alqubul waddubr ama iyo wixii dee ka agdhow waxaana lagu magacaabay cawro liqubxi duhuuriha alcawra waa alkalimatu lqabiixa kelmad xun weeyaan marka sharcan waxay noqonaysaa maa yajibu satruhu min albadan maa yajibu satruhu min albadan waxay waajib tahay jidhka in la asturo intay waajib tahay jidhka in la asturo iyo cawro la yidhahda maa yajibu satruhu min albadan ayay noqonaysa cawraadka halkan wuxuu inagu qeybiyey ninka ama ha ninka ragga ah iyo iyo dumarka horta weeyaan intaasun weya horta waa rag iyo dumaru dumarkii wuxuu u qeybiyey addoon iyo xor ayuu qaybiyey ninka isaga lama qaybin xor iyo xor la-aan looma qaybin addoon iyo xor looma kala qaybin ragga iyaga waa sidooda waa isku mid weyaan ka xorka ah iyo ka addoonka waa isku mid wey dumarkii waxay u qaybsamayaan gabadh xor ah iyo gabadh addoona iyoa qaybsamayaan waay haddana waxay usii qaybsamayaan dumarkaasi mar ay salaada tukanayaan iyo marka ayna salaada ayna tukanaynin marka ayna salaada tukanaynin waxay qaybsamayaan inay la joogaan waxa weeyaan rag ajnabiya iyo inay la joogaan rag maxaarimtooda ah iyo dumar intaasoo qaybsamaya waay ninka cawradiisu hadduu salaada ku jiro iyo haddiuna salaada ku jirin waa isku mid weeyaane cawradiisu waa maa bayna asurati waalrukbati waa inta udhaxaysa xundhurta iyo jilka weyaan ama ninku ha ahaado xor ama ha ahaado maxay addoon waa isku mid weeyaan ama salaada ha ku jiro amanu ku jirin fi salaa ha noqoto ama fi khaarij sala marka ninka cawradiisu waa intaas mar walba maa bayna surati warukbati wey inta xundhurta udhaxaysa iyo jilibka sagaalka haynoo dhig maxaa hadhay ya dumarki waa hadhay soo ma waay dumarka waxaynu noogu qeybay sheekhu addoontii iyo gabadh xora soo ma waay addoonta waxa uu kala xukun dhigay ninkii marka ay salaada ku jirto salaada inta ay asturayso inta waajibka tay ina asturtaa waa inta ninka un inta ninka intay ahayd maa bayna asurati warukbati marka ayna salaada ku jirin ee ay la joogto waxa weeye markayna salaada ku jirin rag ajnabi ay la joogto waxay noqonaysaa iyadana jamiicu اlbadan jidhka oo dhan weeyaan jidhkeeda oo dhan waa cawro waay taan ka warraman waa tee ya addoontii addoontii wey marka iyadu waxay noga qabsantay salaadda marka marka salaadda iyo marka ayna salaadda aanay ahayn soo ma salaadda xilliga salaadda intay asturaysa waajibku inay asturtaa waa inta ninku asturayo waa cawrat rajulka maa bayna khaarijka salaada waxay u qaybsami doontaa inay ajnabi la joogto iyo rag maxaarimteedi la joogto ajnabi haddii la joogto waa jamiicu lbadan jidhkeedo dhan waa cawra weyaan maxaarimta haddii la joogtana waa maa bayna surati warukbati dumar haddii la joogtana waa maa bayna surati warukbati halkaa maxaynu ku dhamayna addoontii maxaa hadhay ya xorti gabadha xortiihii markii salaada ay tukanayso jidhkeeda oo dhan way asturaysaa oo cawro wey ilaa wejigii labada gacmood mooyaane labada kaf wejigii labada kaf mooyaane marka salaadda xaaladda salaadda marka ayna salaada ku jirin haddii rag ajnabi la joogto jidhkeedo dhan waa cawro wey ilaa wejigii labada kaf mooyaane marka ay rag maxaarimteeda ay la joogtana waa maa bayna surati warukbati dumar haddii la joogtana waa maa bayna surati warukbati waynoo dhamaanto waaba intaaba waxaynu u baahana hadaba in lagu celiyo ya cawrat rajul baa la rabaa haddaba inaan sheegno cawrat rajul hadduu salaada ku jiro iyo hadduuna ku jirin ya ay rag wada garanaya markaa farta la wada taagay maasha allah wad fiicanti waay sheekh adiga ninka ka dambeeya ahe cawrat rajul istaag ya cawrat rajul waa maxay markuu salaada ku jiro marka salaada uu ku jiro ama marku sa ya mar walba waa intaas weeyaan dumarka misaan u qaybina haye addoonta iyo iyo gabadha xorkaa addoonta markay salaada ku jirta ya waa inta ragga weeyaan maa bayna surati warukbati fadhiiso uu saxay hay ninkaa adiga ku tirsan gidaarka xanjada cunaya istaag xanjada cunaysaa istaag istaag waay ma fahamta casharka waay cawrat اlxorati gabadha xorkaa cawradeeda waa inte hay goorma marka salaada tukanayso marka salaada tukanayso salada marka tukanayso markay salaada tukanayso inta kale way asturaysa markayna salaada ku jirina jidhka oo dhawaa cawro markaan salaada ku jirin labada kaf hay marka waa isku mid wey marka salaada ku jirtay marka ay ay salaadda ayna ku jirin markayna salaada ku jirin fadhiiso xanjida xigilgeesi fadhiiso fadhiiso fadhiiso waay markayna salaada ku jirinna waa saas wey laakiin waxaa loo qaybinayaa inay rag maxaarima la joogto iyo rag iyo rag ajnabiya rag ajnabi marka la joogto jirka o dhan waa cawro weeyaan marka laga reebo wejigii labada kaf marka ay rag maxaarimtaa la joogto ayaa noo hadhay hadda almaxaarim maxaarimta waayo waa ragga guurku xaaraanta ka yahay inuu guursado aabbaheed walaalkeed adeerkeed abtigeed awowgeed inankeedii kuwaas weeyaan marka ragga maxaarimta ay la joogto cawradeed waa mise cabdillah a ya wa ya ragga ragga maxaarimta ma nidhi soo ma ha waa mise waa halkee maa bayna surati warukbati intaas wey intaas inta waajib in asturto wey bimacna ajnabigana waa jirka o dhan weyaan waay waxay noo hadhay dumar markii la joogto dumar haye ya maa bayna surati warukbati wey sidaas waa sida kitabka inagu taalo in yar bayn ka duwaynaa war halkaa markii la joogto ragga ajnabiga ah ishkaal male marka ragga maxaarimta la joogto sida aabbaheed oo kaley walaalkeed oo kaley adeerkeed oo kaley inankeedii oo kaley halku shek maa bayna surati warukbati waxaa raajixa in la yidhaahdo wixii markii gabadhu ay shaqaynayso jidhkeeda muuqda un baan cawro ahayn inta kale waa cawr way asturaysaa inta kale waa cawr way asturaysaa maxay noqonaysaa marka madaxeeda timaheeda lugaheeda gacmaheeda luqunteeda intaasi cawro maha waa qof markuu shaqaynaya intaa wuu muuqdaa oo dee jilibka wixii ka hooseeya way muuqdaan gacmaha halkaas wuu muuqdaa madaxeedii wuu muuqanayaa luquntii way muuqanaysaa intaas wala dhib male laakiin maa bayna surati warukbati ma noqonayso waa waadxuna halkaas cinda almihna baa la yidhahdaa cinda almihna qofku markuu shaqaynaya waxaa ka muuqda weeyaan waay haddaba aynu soo dul marno alcawraatu cawraatku arbacun weeyaan afar weeye cawrat rajul ninka cawradiisa mulaqan mulaqan maxaa loogala jeedaa ama salaada ha ku jiro ama yuuna ku jirin mulaqan ba walamati addoonta oo fi salaati salaada dhexdeeda salaada dhexdeeda markaasi ahaatay oo ku dhex jirta cawradoodu waxa weeye maa bayna asurati warukbati ninka cawradiisa mulaqan iyo addoonta markay salaada ku jirta cawradeedu waxa weeyaan labadaasi cawradoodu maa bayna asurati warukbati weeyaan addoonta marka waxay ku qaydintahy fi salaa wa cawratu lxorati gabadha xorkaa cawradeedu fi salaati salaada dhexdeeda jamiicu badaniha jidhkeedu dhan weeyaan maa siwa lwajhi walkafayn wejigiiyo labada kaf marka laga reebo wa cawratu lxorati gabadha xorkaa cawradeedu iyo walamati addoonta cinda alajaanibi ajaanibta agtooda markay joogaan cawradeedu waxa wey jamiicu lbadani jidhkao dhan weeyaan wa cinda maxaarimihimaa maxaarimtooda markay la joogaan iyo wanisaa dumarkiina maa bayna surati warukbati waa inta udhaxaysa xundhurta iyo jilibka inta udhexaysa arkaan الsalaati salaada arkaanteeda ku daraa soo arkaan الsalaati salaada arkaanteeda sabcata caشhara toddobiyo toban weeyaan alأwalu ka hore anniyaةu niyada wey الثaani ka labaadna takbiiraة الإxraami takbiiraة اxraamka wey aلthaalid ka saddexaadna alqiyaamu a alqiyaamu istaag wey in lagu tukado calى اlqaadiri kii awoodayey fi اlfardi salaada faralka dhexdeeda in istaag lagu tukado alraabicu ka afraad qiraaءaة اlfaatixati faatixada aqrinteeda wey alkhaamisu ka shanaad alrukuucu rukuucda weeyaan assaadisu ka lixaad alطumaanatu fiihi in rukuucda dhexdeeda lagu xasilo asaabicu ka toddobaad alictidaalu weeyi athaaminu ka sideeda alطumaaninatu fiihi in lagu xasilo ruknigaas waxa weeyaan ictidaalka ah ataasicu ka sagaalaad assujuudu maratayn laba jeer oo la sujuudo weey alcaashiru ka tobnaad alطumaaninatu fiihi in sujuudii lagu xasilo weeyaan alxaadi cashara ka koy tobnaadna aljuluusu bayna sajdateyn labada sujuud labada sujuudood dhexdooda fadhigooda weeye fadhiiska la fadhiisanayo athaani cashara ka labayo tobnaadna alطumaaninatu fiihi in rugnigaa lagu xasilo weey athaalisa cashara ka saddexiyo tobnaadna altashahud alakhiir ataxiyaadka ugu dambeeya weey alraabica cashara ka afariyo tobnaadna alqucuudu fiihi in dhexdiisa la fadhiisto weey alkhaamisa cashara ka shaniyo tobnaadna alsalaatu cala اnabiyi sala اllahu calayhi waali wasalam fiihi in nebiga lagu dhex saliyo fadhigaasi weey asaadisa casharka lixi tobnaadna assalaamu salaamo naqsigii weeyaan asaabica casharka toddobiyo tobnaadna altartiibu in la tartiibiyo arkaantii oo sidaa loo kala horreysiiyo weeyaan wuu jilicsan yahay waxaa ugu horeeya anniyatu waynu soo baran niyada soo ma ya waa qasd soo ma maxalkeeduna qalbiga in lagu dhawaaqaano sunna may sunna ma insha allah kitaab kutubta inoo soo socdaan si fiican ugu sharxi doona kitaabkiina mukhtasar kuwa dambeynu xoogaa yarna waynu soo sheegnay laakiin si fiican baynu xagga dambe ugu sharxi doona تكبيرة الإحرام كلمة تكبيرة الإحرام الثاني تكبيرة حرشرة الله أكبر تقول رسول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم واي تكبيرة الإحرام كوين اللي ماذا marka niyada goorta la leeymanayo waxa weeyaan marka la xidhanayo allahu akbar tii niyadu wayna wada socdaan maxaa wada soconay allahu akbar oo takbiirat ixraamkii iyo iyo niyada kawa niyad ku qabta allahu akbar markaad leedahay niyadda waanaad ku haysaa salaada tukanaysid inay faral tahay oo aada niyootid niyadii halkaa ishkaalka ku yimid qolada odhanaysa waa lagu dhawaaqaya waxaa la yidhi niyadu waxaa waajiba in takbiirat lixraamka ay raacdo ay muqaaranayso sidee buu qofku mar keliya ugu wada dhawaaqi karaa allahu akbar iyo niyadii mar keliya ma ku dhawaaqi karaa ya suurtagal mate haye bal haddaa mar keliya wada dheh haye mas may qalbiga maha in lagu dhawaaqan ka warrama lagu dhawaaqo e qod talafudu biha sunata sunna ma odhan in lagu dhawaaqo takbiiratu ixraamka allahu akbar iyo niyadii oo naweytuya hal mar wada dheh midna ha horreysiin midna ha dambeysiin ya ma dhacayso marka waxay waxaad tidhaahdeen niyada iyo takbiiratu lixraamku waa inay muqaaranoodaan mar wayna wada noodaan haddaba marka lagu dhawaaqayo sidee bay noqonaysa maba suuro gelaysa baa ihi waa shay mustaxiil suuragalba mahaba markaa isma qabanayso da waana saas laakiin qalbiga adoo ku haya niyadii inaad tukanaysa adoo qalbiga ku haya allahu akbar da waa odhan karaysa waa waadix ma maalkaas salaa saddexaad waxa weye alqiyaamu istaag iyaduna waa rugni weeyaan lagu tukado cala alqaadiri qofkii karayay fi lfardi salaada faralka halkaa marka istaag in lagu tukadaa waa waajib waa rugni weeye laakiin laba qeyd baa inoogu xidhan qeydka koowaad salaad horta wayna faral tahay maxaa ku baxay salaada sunnaha salaadda sunnaha waxa banaan fadhi in lagu tukado qofki istaagan uu ku tukan karaa fadhi inuu ku tukan karaa labadaba isagoo caafimaad qaba isagoo xanuunsanaya waa isku mid salaadaas waa tee ya sunnaha wey qeydka labaadna waa inuu karayo maxaa ku baxay qofkii aan awoodeynin inuu ku tukado maxay istaag qofkii xanuunsanaya oo kale qofka xanuunsanaya fadhi buu iskaga tukan doona ee aan karaynin istaag inuu ku tukado ka istaag in lagu tuk- lagu tukadaa waa rukni arkaanta salaada ka mid a qofkaasi istaag ku tukanayaana waa inuu yahay qof awood u leh oo aan xanuunsanaynin oo istaagu aanu dhibaynin sidoo kale salaaduna waa inay tahay salaad farala labada qeyd ba kugu xidhan labada qeyd baad haysanaysaa marka ya soo ma ma fahamta ado labada qeyb adiga ya ha war sheeg labada istaag in lagu tukado sow rukni ma haye salaada wayna faral noqotaa waay haye waay haye xabadila way baksatay soo qaba sheekh xabadilla usoo qabaado ha waa inuu awood waa inuu ka- istaagi waa inuu karayo maxaa ku baxay kii aan karaynin ee xanuunsanaynin muxuu samaynayaa ya uu fadhiisanaya fadhi buu iska tukan kara soo waay waktiga waa naga dhacan maranaya soo yar dul marnaa waa iska jilicsan yahay in yana dul marno qira'atu lfaatixati faatixada aqrinteeduna waa rukni tafaasiisheeda waa tegi doona insha allah ka shanaadna waxa wey alrukuucu rukuucda wey asaadiska lixaad dumaanatu fiihi in rukuucda lagu xasilo waa inaan markaba laga soo degdegin asaabicu alictidaalu ka toddobaad waa ictidaalka ictidaal maxaa la yidhahda haddaba sheekha ku tirsan daaqadda haye aduma daaqada ku tirsantay waay sheekha daaqada ku tiirsan maayo ha rukuucdii laga soo kaca wey soo sama waay dhegeysta haddaba ictidaal waxaa la yidhahdaa eeg sheekhow ictidaal waxaa la yidhahdaa qofku inuu ku noqdo qabla rukuuc xaaladda ku sugnaa adiga adiga a adiga jimicsanaya istaag maxaan idhi ya kor u qaad kor u qaad halgu maqleed ardada ku maqashay qofku fadhiiso aan ku celiyo ictidaal waxaa la idhahdaa in lagu qofku uu ku noqdo xaaladdii uu ku sugnaa qabla rukuuc rukuucda ka hor xaaladda ku sugnaa inuu dib ugu noqdaa la dhahdaa faaidada ku jirta waa maxay faaidada ku jirta waxa weeye hadduu hadduu istaag ku tukanayay rukuucda ka hor wuu taagnaa marka waa inu istaag ku noqdaa qiyaam waa inu dib ugu noqdaa il wuu taagnaa wuu soo rukuucay dib buu ugu noqonayaa istaaggii marka qiyaamku dib ugu noqonaya hadduu fadhi ku tukanayeyna fadhi hadduu ku tukanayeyna waa inuu fadhigii dib ugu noqdaa ictidaalku waa kaas marka isagoo fadhiya hadduu soo rukuucay dib buu fadhigii ugu noqonaya istaag istaaggii dib ugu noqon maayo marka waxa weeyaan ictidaalku wuxuu noqonayaa inuu ku noqdo qofku xaaladii uu ku sugnaa qabla alrukuuc saasa odhana saasa ku saasa ugu fiican halkaani ku dayni halkaas ka bilaabi doonaa wasala allahu wasalam wbaarak calaa maxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin